xilli maalmihii ugu dambeeyey roobab xoogan ay ka da'ayeen magaalada baydhabo ayaa wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xubno ka tirsan guddiga ka jawaabista arrimaha degdega waxay tageen qaar ka mid ah xerooyinka barakacayaasha si ay u ogaadaan nolosha barakacayaasha iyo sida ay u saamaysay roobabka da'aya wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir cabdi caruush oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ka badan saddex boqol oo qoys oo barakacayaal ah guryahoodana biyaha roobka ay qaadeen inay u qaybiyaan baca ay saartaan guryo ama aqalo cusub oo ay haatan dhisanayaan roobab xoog badana xalay magaalada ka da-ay oo markii labaad ah isbuuc ka horey roobka noo bilowday roobab aada u xoog badan oo aan sanadaha la arkina ka da-a magaalada baydhabo waxay abuureen magaalada inay biyo badan galaan waxayna aada u saameeyeen bulshada ku nooleed magaalada baydhabo ha ahaadaan kuwa barakacayaasha ah oo markii hore soo barakaco tuuloy kasoo barakacay ama dadkii magaalada degan aha aadaan labadiiba saameyn badan ay ku yeelatay maanta aniga iyo guddoomiyaha degmada iyo guddiga gurmadka degdega ah ee degmada baydhabo oo ay xubno kayihin ganacsatada culamaa udiinta dhalinyarada haweenka booliska guddoomiyaha degmada uu guddoomiya yahay ku-xigeenadiisa guddigaasi aniga maanta waxaan soo kormeernay saameyntii roobab ka yeesheen run ahaantii waxaan soo arnay meelo badan oo dadka barakacayaasha degin ay biyo galeen oo toddobaadkii hore biyihii gala ay sii badanayaan culeysadana ay soo badanayso dadka waa waraysanay waxyaalaha ugu dardaran dhinaca cuntada dhinaca gabaadka iyo waxyaalahaas oo guryihii waxyaala ay saartaan marka anaga iyo guddiga gurmadka degdega ee degmada baydhabo waxyaalahaas waxna waan ka qabanay ilaa saddex boqol iyo labaatan qoys oo ay saameeyeen roobabkan aan waxaan siina bacyaal guryaha ay saartaan xog badanna waa ka soo aruurinay guud ahaan xaaladda waa intaas laakiin roobabka soo badanaya waxay saameyn badan ku yeelanayaan magaalada iyo xataa buundooyinkii qaarkood maxaa la yidhahdaa qarka u saarin inay jabaan roobabkan roobab hore loo arkay maaha ilaahayna kheyrkoodana soo xejiyo wasiir naasir caruush wuxuu kaloo xusay dhammaan barakacayaasha inay dhibaato xoogan ku qabaan roobabka da-aya islamarkaana ay u baahan yihiin kaalmooyin deg deg ah waxaan wasiirka weydiiyey qiimooyinka xerooyinka ay tageen ay kusoo sameeyeen iyo gurmadka xilligan ay u baahan yihiin barakacayaasha magaalada baydhabo cuntada dadka qaar cuntada biyaha waa ka qoyday dadka gabaadka guryahooda xoogaay waxay u baahnaayeen daboolka in si fiican looga habeeyo waxyaalahaas anaga bacyaal roobabka intay socdaan ay guryaha kor ka saartaan waa siinay oo ahay wixii tabarteena aan markaas dowlad ahaan aan haynay dhinaca musqulaha biyaha biyihii waxaa waaye roobka mana la cabi karo maxay ahayd meelo qaarkood musqulihii waxyaala inay waxaa laga yaabaa ay gaaraan dhinacaas biyaha marka culaysaha iska jir jira maalmahan dhanna ilaa saaki ilaa iyo labada isbuuc u dambeysana hay-adaha waxaa sameynay shirar isku dubaridid marka insha allah ciidana waxaan rajeynaynaa inay helaan gurmadkii u baahan insha allah roobka xilli sanadeedka deerta ayaa toddobaad ka hor wuxuu ka bilowday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo meelaha uu aada uga da-ayna ay ka mid tahay magaalada baydhabo xerooyinka barakacayaasha ayaa si aada u saameeyey roobka taasoo haatan ay la daalaadhacayaan duruufo kala duwan oo dhanka nolosha mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo